imaka inoo madhabu malikin bal dee malikna malaa waa qowlkiisa mashhuurkae malik madhabtiisa weeye wa akari ahli lciraaqi wa madhabu akari ahli lciraaqi ama qowlu akari ahli lciraaqi markastoo nidhaahnaba waa dee jaran yihi kelimadii oo dee malik iyaguu iska raacsanaanayay marka ahlu ciraaq intooda badan madhabtooda weeye oo akar ahlu ciraaq waxaan ku rafcinaa ma jirteen bal adigu weyn kollay bal qowlkaasaa jira xagga cidda loo nisbaynayana kuwani ay kaba mid yihiin khilaaf barhkood ma jiro haba jiro ahlu ciraaq badankoodana uu tiriyo barhkood dee nisbada ha koobeenba ama dadka ahlu ciraaqe qowlkan qabeen waxa weeye ah in wujuub lagu xambaarayo taas waa mid wathaani qowlka labaadi anahu cala nadbi mee sunanima lagu xambaarayaa sunuu keenaya oo ujeedada wujuubkii ee waxa weeyaan wixii mutayaqanka ayn hubi lahayn rasuulka ilaahay ficilkii hadduu qurbo yahay waa sunanimo uun laakiin intaa wax dhaafsanoo wujuuba ee waxa imaka halkan yaqiina ma aha waana ficil mujaradoo siiqo qowleedaynu nidhaahno siiqadii amarkaan haynaa ayaga wujuub keenaysay ma aha marka sunaa lagu xambaaraya ilaa an yadulla inuuna tuso mooyaa daliilo calaa anahu cala lwujuubi inuu daliilku uuna tuso inuu arrinkani ficilkani ficil waajiba iyo waajibnimo u sameeye mooye wthaaliثu qowlka saddexaad anahu cala lwaqf waa ka joogsii laga joogsanayo oo ujeedadu sunno inaan nidhaahnona wa sunnana wuu ixtimaalaya waajibna waa ixtimaalaya labadii ixtimaalna waa wax siman oo mid kasta ixtimaal siman buu labadoodiiba ku ixtimaalaya marka midkooda lagu xambaaraana tarjiix min hayri murajax bay noqonaysaa marka waxay tahay inaan daliil dib ugu laabano adilo aan baxsino bal waxaan ku xambaarayne laakiin midna kuma gaar ahaantiisii kuma xambaarayno waan ka joogsanaynaayo falaa yuxmalu lama xambaarayo cala lwujuubi horta dee gees waa ficilkii rasuulka ilaahi way shay qurbaa itasi iyo taasiga waa imanaya laakiin maxaa xukunkiisu yahay mawaajibba ma waa sunne waan ka joogsanaynaa buu leeyahayoo laguma xambaarayo cala lwujuubi walaa cala nadbi ila bidaliili labadiba ixtimaal siman buu kana waa ixtimaalaya kana waa ixtimaalaya siiqo imakaan halkan ku sugan oo dee siiqadii amaree wujuub inoo faa'iideyn lahayde ka kale darafka kale aad marjuux uga dhigi lahayna ma jirto saa daraaddeed sununba markaa waan ka joogsanaynaa xagga marka leega xukun gaara inaan siino daliil inaan u helo mooye wahuwa qowl abi bakrin usayrafiy abi bakrin usayrafi qowlkiisa weeye kani wahuwa lasaxu sheekuna waa ku raajax yeelay wadaliilu calayhi waxaa taa u daliila ana ixtimaala alficli ficilka ixtimaalkiisa lilwujuubi wujuubi ixtimaalaya ka xtimaalihi linadbi waa wuxuu la simayuu la mid yahay ixtimaalkii uu sunno ixtimaalayay fawajaba markaa waxaa waajib noqotay atawaqufu fiihi in lagaba joogsado waa xagga marka leega in la yidhaha waa waajib ama waa sunne xagga dayashada guud mooyaane xataa yadulla daliilu ilaa uu daliilina tuso ka uu yahay taasan bal waa qowlkii saddexaad oo waa qaybtan dambe unbaa khilaafku yahay kuwa hore ee amarkii ama bayaankii ama mubayankii ayuunbuu la xukum noqonayaabaa labada qowlee hore soo aragnay labada weji hore faslu waidaa facala hadduu sameeyo rasuul llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay shayan shay uu sameeyo oo wacurifa la ogaado anahu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh facalahu waxaa inuu u sameeyey calaa wajhiilwujuubi wujuub dariiqii oo waxaanu u samaynayey isagoo dee ficil waajiba gudanaya oo ay ahayd aw calaa wejhi nadba ama sunanimo wejgeed uu sameeyey laga war helo kaana wuxuu aanaya daalika waxaa rasuulka ilaahay sameeyey aan wejkiisiina garanayno wejka garashadiisu macnuhu waxa weeyaan samayntan de sifadii ficilkiisani lahaa baan garanaynaa ee waajibnimo ahayd ama sunanimo ahayd ee rasuulka ilaahay uu niyeysnaa markaa uu samaynayey arrinkaas wuxuu inoo noqonayaa sharcan lana inagana sharci buu inoo noqonayaa oo ujeedadu rasuulka ilaahay ficilkaas dee walow khusuusiyaad leeyihi khusuusiyaadku saynu soo maray daliil la-aan ma sugnaato daliil caddaynayay u baahan tahay haddaan daliil la helin waxaa lagu xambaarayaan umuuraha tashriicee rasuulka ilaahay lala wadaagsanayo markaa kol haddii rasuulka ilaahay la sameeyey aan garanaynana dhinac wixii uu sameeyey wejkii markaa uu sameeyey sharci buu inoo noqonayaa ilaa an yadulla inuu tilmaamo inu tuso mooye addaliilu daliil calaa takhsiisihi bidalika rasuulka ilaahay ficilkani ama arrinkani inuu ku khaasiyaysa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin oo kale ilaahay yihi kaas iyo umuurihii khusuusiyaadkiisa ee daliilka loo helay wixii daliil noo caddeeyo inuu rasuulka u gooniyeysa dee dumar afar ka badan uu guursanayo iyo isaga u gaar noqon sharci innaga inooma aha kagama dayanayno laakiin wixii aynaan daliil u helin ixtimaalkuna khusuuska kuma sugnaada daliil la-aan ama waxaan ujeedaa takhsiiskuna ama khusuusiyaadkuna daliil la-aan ma sugnaato o ixtimaal kuma sugnaatee waxaan ku xambaaraynaa sharci buu inoo yihi bal taasba weeye taasi kolley waa qowl dee daahir ah laakiin cibaaro yar baa ku sugan halkan oo ah anahu facalahu wacurifa anahu facalahu calaa wajhi lwujuubi a calaa wajhi nadi manaa la gartay rasuulki ilaahay wejgii wuu sameeyey oo marka hadalka waxaa ka baxaya haddii rasuulka ilaahay ficil laba yimaado xataa daliilna ma jiro takhsiiskiisa tilmaamaya laakiin ficilkeed inuu waajibnimo u sameeyey iyo inuu sunanimo u sameeyey ma kala garanayno wixii uu sameeyey wuxuu aha ficilkan waan aragnaa ficilkan waajibnimo inuu u sameeyeyna ma hayno inuu sunanimo uu sameeyo taana u qastayna oo wuxuu u qastaya sunanimo ahaydna ma hayno taas eeg hadalkiisan markaan eegno dee mafhuumkii kalaamkiisa waa nooc kaba baxaya oo maalan dee bal waanu dheereeya sharaxiisa oo niqaash dheer buu geliyaayo taasi ay keenayso dee jaanibkaas kol haddaynaan garanayn wuxuu u sameeyey wuxuu ahaa inaynaan dayasha imika halkan jirin taasina aanu meesha imanayn iyo itibaac sharcina aanu inoo ahayn laakiin waana siay qolooyin kale ka cabireena sabcadi baa wuxuu kaba cabiraa asxaabtii saasay yidhaaheen ay sheegeen laakiin wuxuu leeyahay kolleyna waa qowlkan leenahay waa qowlka raajixa noqonaya wuxuu yidhaha agtayda wixii rasuulka ilaahay uu sameeyey ee qurbo ahaa ama ha la garto calaa jiha inuu u sameeyo jihadiisii ha la garto waa wujuubka ama sunnaa ama yaynaan garaninbe kol hadduu arrinkani qurbo yahay khusuusiyaadkiisina aanu ka mid ahayn rasuulka ilaahayna uu sameeyey sharci buu inoo yahay daliilkaa takhsiiska inaan hello mooyo oo arrinka kudayashadan iyo sharcinimadani kuma koobna markaan garanayno ficilkan maxaa rasuulku u sameeyey sunanibuu u jeeday ama waajibnibuu u jeeday ka aan garano un ee kii kale meesha uu ka baxo dee hadalkan ku jira bal dee hadalkan ay imaka maaha mafhuumuuna ay tasriixiyaan ay caddeeyaanoo dee isaguna niqaashkeedaba uu dheereeyo waxyaalaha uu xujaysanayo uu dheereeyo waqaala abu bakrin idaqaaqu horaan tarjamadiisa isagana kitaabka ugu soo aragnay waana way koobnaayna kolley tarjamooyinka waa faa'iido weyn bay idiin tahay haddaa iska bandisaan tarjamooyinka kooban kooban kooban ee magaciiyo dhimashadii iyo hadduu bal aathaar lahaa un ahaydeen laba sadar ka badnayn waayo faa'iido kale ay keenaysaa meelaha kutubtii ku aragtaan baa kala garanaysa abu bakrin idaqaaq baa wuxuu ihi laa yakuunu dalika sharcan lana ixtimaal khusuusiya jira laakiin de waxaan leenahay khusuusiyadu ixtimaal kuma sugnaato ixtimaal khusuusiya jirto waxaa dhici karta wax isaga u gaara inuu noqdo sharci nooma noqonayo ilaa bidaliilin inaan daliil u helno laleeyahay kaga dayda mooyaane taasi nooma noqonayso laakiin sheekhu wuxu uhi wadaliilu waxaa u daliila calaa fasaadi dalika qowlka ama in taasi sharci nooma aha haddaan daliil aynaanu helin fasaadkiisa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugnaatay dayasho wanaagsan ee waxa weeyaan waxaan kaga dayanaynaana waa waxa uu laba yimi bal markaa bal saxaabada qaarkood sida ibnu cumar iyo waxyaalaha mubaaxaadka ibnu yidhi tashriic rasuulka ilaahay uulama iman oo markaa dee ruuxi intuu fadhiista ma odhanayo waxaan u fadhiistay rasuulka ilaahay baan ku dayanaya ama intuu cunto qadeeyo odhanayo waxaan u qadeeya rasuulka ilaahay baan ku dayanaya taasi dee inay marka horeba taasi ulama u iman nooca caynkaasee taasba ibnu cumar xataa halkuu beri dariiquu soo maruu maalin dee xaajadiisa u fadhiistay ama uu hashiisii tu-iyey ayuu ku dayan jiruu taas bal waa nooc dee maxabadii badnayd tilmaamaya itibaac ziyaadaana tilmaamayo ciddii ta'asigu la imanaysa looma diidaya lakin waxaan leenahay maxalkii ta'asigaanay taasi ahayn bal taasi mid bay ahayd laakiin wixii aantaa ahayn rasuulkii ilaahay dee dayashadaa fiican bay nooguma sugnaatay arin kale walianna saxaabata asxaabtu kaanuu waxay ahaayeen yarjicuuna kuwa laamo fii ma ashkala calayhim wixii ka ishkaal gala ilaa afcaalihi afcaashiisii bay dib ugu laami jireen fayaqtaduuna way dayanayeenoo bihi rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh fiiha afcaashaas oo dee waataynu soo maray markii saxaabadu iskuba qabatay ruuxuu hadduu haweenaydiisa u tagoon imani kaba imanoo dee saasna bal maalan dee uu haweenaydiisii kaga dee bal maalan kaga tago oo adugu aanay wax maniyo ka timi aanu jirin maydi ma ku waajibaya mise kuma waajibayo waa kuwii caaisha u diray bal maalan taas cid ay sheegtay rasuulkii ilaahay dee inuu sidaa samayn jiray tidhiba aniga rasuulka ilahay ba saa waan samayno waanu maydhanay walow xadiid qowli uu laba socdo macnaa wixii rasuulka ilaahay loogaba waramo ee dumarkii ay kaba maqlaan ama cid kale ayay u laami jireen oy ku dayanayeenoo bal markaa taasi waxa weeye in rasuulka ilaahay guud ahaanba wixii aan khusuusiya daliil aynaan u helin oo waxaan kaga dayanayno fadala taasi waxay daliil u noqotay na tusaysaa calaa annahu sharcun calaa annahu waa ficilkaa rasuulku ficilka ahaantii ugu celi walow dee afcaalihi iyo fiiha ay taalay halkan iyadoo cibaarada nafteeda un qawaadic ay ku sugan tahay ay ku sugan tahay alfaqih walmutafaqih cibaarada nafteeda ayaa saaxib alfaqih walmutafaqih oo kale fadala calaa annaha markaa damaa'irtiibaa geesu si wada raacaysan weeye ficilkaasi inuu sharcun fii xaqi ljamiici inuu rasuulkii dee dadka oo dhanba sharciuyoodooda ummadda oo dhanba sharciuyay bay taasi daliilu tahay laabankaa saxaabada ay ku laamayeen ay taa qaadanayeen ay kuma dayanayeen ay ku kaaftoomayeen faslun wayaqacu waa dhacayaayoo bilficli ficilkii waxa dhacaya macnaa dhacayadu waa waxa ku xasilaya oo ficilkii inoogu xasilaya jamiicu anwaaci ilbayaan bayaanka anwaacdiisa waa ti aynu soo wada marnay marka haddaba anwaacdii bayaankaynu soo wada marnay oo dhami ficilkiina bayaan buu u noqonayaa oo ficilku waa wax wax caddeeya marka bayaan wixii uu ku xasilayo o dhan ficil waa ku xasilaa oo maxay ah min bayaani mujmali mujmal cadayntii ah oo lafdigii mujmalka ay laba macnaye wax ka badan si siman uu ixtimaalayay in la kala garadaynka loo jeedo qowl waa lagu cadaynaya ficilna waa lagu cadeeyaa kaas وتkصiص الcmuم cmuم تksiiصki amilada inoo wada dambaysa وتawiil الظaahiri ظaahir tawiilkiia oo ظaahirkii oo wixii ظaahirkiisayd wax ka duwanoo macnihi muawalkaa lagu xambaaro oo kale wanaski naskiga naskiga xataa ficilkii uu ku xasilaa marka bal faama bayaan اmujmali qaybuu baan ka gaadhaya mujmalka bayaankiisu oo mujmalka cadayntiisu fahuwa kamaa ruwiya canhu waa sidii laba wariyey rasuulka ilaahi lagaba wariyey yaa hadda xusuusnaadana adaladii hore maalin dhaweydaana ama casharadii inoogu dambeeye soo naqliyo ah siiqadan xadiidka lagu soo naqlinayo ama marka uu sugayo lagu soo naqliyo ama marka uu daciifka yahay siiqata tamriid iyo siiqata tasxiix ay kala yidhaahaan bal maalan siiqatu jasmin ay kala yidhaahaan dee kolley sheekhu in badan ma ilaalin say usuuliyiin iyo fuqaha iyo xaqal muxadisiin aanay u ilaalin marka axaadiidan waa amilada usoo qaatayna waa axaadiid wada sugan horaan intaa uga soo hadalay dee cibaaradii ku habboonayd iyo dee iyadu tan inay isticmaalku jamaahiirtoodu ay tan isticmaaleen oonay dhowrin kamaa ruwiya canhu أنه صلى الله عليه وسلم فعل الصلاaة والحج صلاaد buu تukaday رasuuلki إلaahay xجna waa la yimi oo uu xجay marka مaxaana dee ay ahayd فكاna في فعل فicilkiisa waxa ku sugnaa بيان المجمل مجملka cadayntii الذي في القرآن وأقيموا الصلاaةa iyo وللahi على الناaس حج البيت bayaanki iyo tafsiirkeed wuxuu ku sugnaa ficilkii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh o umuuraha inoogu caddeeyey marka maxaan aragnaa mujmal ficilkii rasuulku bayaan uu yahay uu caddeeyey horena waa ti aan usoo sheegnay xagga bayaanka marka ay noqoto qowliyo ficilka bal ficilkaa kaga xeeldheer oo dee isagu suuro iyo mushaahada kuma suganoo layse lkhabaru kalmucayana waa tii laba yidhi ama bal xadiid baaba ahay ama taksiis hore intaa uga soo hadalay iyo dee weliba miaal baan soo qaatay amduufi kasoo naqlinaye ama taksiis cumuumi cumuumka taksiiskiisoo kale fakamaa ruwiya si laba wariyo weeye xadiid sugan weeye horena aan usoo marnay anahu sala اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay naha inuu nahiyey can salaati salaadii buu nahiyey bacda alcasri xataa taqruba shamsu waa xadiidkan garaan miyaan sooba wada marnay oo rasuulku wuxuu nahiyey salaad la tukada casr dabadeed ilaa cadcadu dhacayso uma ruwiya waana wax ka sugan karna oo saxiixa inoogu sugan waxaa la wariyey anahu sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay sallaa inuu tukaday bacda alcasri salaad casr dabadeed salaatan salaad laha sababun sabab lahayd raatibo dhaaftay bay ahayd sunnihii duhurkee ka dambeeyey ahayd dad baa u yimi oo kaba jeediyey oo ka shuqliyey oo uu la joogay wafti yimi markaasuu casr dabadii markuu guriga yimi ayuu tukaday salaad hadba ayuu bacdalcasrna waa tukaday tii horena maxay ahayd nahyi baa jiray fakaana fii dalika ficilkiisa ina rasuulku wuxuu sheegay sunnaha dhaafay inuu yee ficilkiisan waxa ku sugnaa taksiisu cumuumi nahyi nahyiga cumuumkiisii oo la khaas yeelo cumuumka nahyigu uu ujeedaa waa maxay marka uu rasuulku naha can salaati bacda alcasri wuxuu inoo shamlinayaa salaadii sabab lahayd iyo ti aan sabab lahaynba labadiiba uu shamlinaya markuu mid sababla la yimi taasi maxay ficilkaasi inoo cadeeyey in nahyigaasi ku kooban yahay salaadii aan sabab lahayn laakiin salaadii sabab lahayd hore inay ka baxayso la qadayn karo lala iman karo markaa ficilkii muxuu noqday caam buu khaas yeelay ee takhsiiska caamkuna waa bayaan waa bayaan saan soo maro wixii caamka looga jeeday ayaa cadayntii ay noogu xasilaysaa wama tawiil daahiri wallah subxana wa tacala aclam وأما تأويل الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القواد في الضرف قبل الاندمار أفعاشhii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh ayaan ku soo jirnay waxaana inoogu dambeeyey inuu sheekhu raximah اllahu tacaala inoo sheegay bayaankayna hore u soo marnay baa qaybihiisii uu lahaay oo dhan ficilku dee waxa weeyaan wuu ka iman ama uu ku xasilayaay oo macnaa ficilku adigu isaguna bayaan buu u noqdaa mujmalkii caamna bayaan buu u noqdaayoo caamka mujmalka dee bayaanku u noqonaya waa inuu khaas yeelo horaan taasna wuu inoo soo miithaaliyey bal umuuro kalena waa inoo soo wada haddii aan la yidhaaho wixii bal maala bayaankii aynu soo maray horeaynu iyada anwaacda bayaanka u soo maray anwaacda wax cadaysa waxaa kaba mida ficilkii welibana qaybihii bayaan loogu baahnaayo oo dhanna ficilku ee wuxuu noqonayaa mid adigu wax caddeeya oo intaasba waa wada gelayaan wixii bayaan u baahnaa marka iyada waan soo aragnay markuu mujmal bayaankii yahay ama caam uu khaas yeelayuu bayaan u yahay imaka halkana wuxuu uhi sheekhu waama ta'wiilu daahiri daahirka awilitaankiisii la awilayay waxa weeyaan ujeeddadu lafdi daahiraa yimi daahirkana horeynu u soo maray una soo ogaanayo waa laba macnu wada ixtimaalayaa laakiin mid ahaan baa raajixa midna waa marjuux dee kaasna asalkiisu wuxuu ahaa in macnahan daahirkaa lagu xambaaro macnahan kalee marjuuxay mu-awalkana la yidhaaho daliil marka la helo ayuunbaa macnaha kale lagu fasira lagu xambaaraa ee asalku waxa weeye daahirkii oo daahirkaa waxaa looga tagaa un waa daliil haddaba wuxuu u jeedaa imika halkan waxay imanaya nas markaas ama lafdibaa imanaya ee daahir ahoo laba macno wada ixtimaalaya laakiin mid raajix ku ah taa uu raajixa ku yahayna waa ta lagu xambaaraye lagu asalka u ah kii saas ahaa ayaa waxaa meeshii ficil baa imanaya isaguna rasuulka ilaahay ficilkiisii kaa mid aho macnihii daahirku keenayay macnihii aan ahayn ee mu-awalkaba la odhanaya ama marjuuxa ahayd dee isagu ku imanaya ficilkaasi wuxuu inoo caddaynaya daahirkii waxaa looga jeeda ama macnihii maanta halkan muraadkaa inuu yahay macnahan asalkae ama daahirka aanu ahayn macnahan labaad inuu yahay taas baa ficilkii inoo caddaynaya tina uu inooguba xasilaya waayo daliilkii daahirka looga tegaya waxaa noqonaya ficilkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal mithaal buu inoo soo wadaay haddaan in kale sii horraysiiyo si aan masalada u suurayno waxaynu soo maray amarku asal waxa u ah inuu wujuub faa'iideeyo markaa macnaha daahirkee marka siiqo amar aan hela macnihii daahirkayd wuxuu noqonayaa wujuub waxaa laakiin dee uu yeeshaa macaani kale oo haddii loo helo qariino ama daliil lagu xambaaro sunuu noqdaa ibaaxuu keenaa waxyaalihii aynu soo marnay hore ayaabuu keenaa ibaaxana waa keenaa noqdaa sunana waa noqdaa laakiin waa macno marjuuxo macnihii daahirkaa maaho laguma xambaarayo haddaan daliil jirin ee asalku waxa weeye daahirka haddaba haddii bal maalan amar yimaado oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxuu ina amro dee amarkaa waxaa asal u ah inuu wujuub faa'iideeyo waa daahirkii haddaba isagoo rasuulka ilaahay waxayna amro siiqo amar ka soo fushay haddii amarkii wax ka duwan ama dee daahirkii wixii ka duwanoo wujuubkiiba ahaa dee wuxuu inay ilowba ilow lala imanayo on laga tegi karayne rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tii ficilkiisii uu noqdo wax tii ka duwan wixii daahirkani keenayay ka duwan muxuu noqonayaaba ficilkiibaa inoo caddaynayo amarkan inaan looga jeedin wujuub ee uu ama dee sunno uun yahay haddii kale dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kamuu tageen weeye kol haddaan ikhtisaasna jirin ama dee taas bay noqonaysaa xaaraamtuna waa saasoo nahyigina waa saasoo kale haddii nahyi meeshu yimaado rasuulka ilaahi uu kaba soo fulo nahyiga asal waxa ua xaaraamnimo kaasaynu soo marnay oo kaasaana marka hore lagu xambaarayaa macnaha daahirkiina kaa weeye daahirkiisu waayo laba macnuu yeelan kara iyo in ka badan kaas laakiin muxuu ixtimaalayaa ixtimaal baa jira inuu karaaha ixtimaalo taasna waa suurtagal haddii aynaan qariino helin ama daliil helinna ixtimaal kale kale kuma xambaarayno waayo macnihii daahirkaa ee asalkaabaa kaa horaan haddaba rasuulka ilaahi hadduu wax nahiyo waxbuu nahiyey wixii uu nahiyey ayuu ficil dee sameeyey isagii rasuulka ilaahay kuba dhacay maxaa ficilkii inoo caddaynayaa nahyigaasi inaanu taxriim ahayn eeg nahyigaasi waa macnihii asalka ahaana buu ahaa daahirkii buu ahaa inaan taxriim looga jeedin ficilkiiba caddeeye waxaa looga jeedaa karaaha uu yahay taas baabay noqon bal labada mihaale kale haddii aan dhego waayo masalada sidaan u yar suuraysano baan doonayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi oo uu ku yidhi dee cumar ibn abi salama ku yidhi waxa weeye kul mima yaliika yaa qulaamu samillaah dee wakul biyamiinika wakul mima yaliika adigu baltaa halka kugu soo xigta un ka cun siiqadani waa siiqa amar ee asalku waxaabay keenaysay wujuub macnahaasay daahir ku too daahirku waxa weeye inuu waajib yahay inuu ruuxu halka uu ku xigo un uu kaba cuno taas inay waajib tahay ayaa daahirku yahay maxaa dhacay oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba sugnaaday isagoo anasna dee wax laba cunaya inuu yidhi rasuulka ilaahi kaana yatatabacu dubba'a min xawaali safxa xedhada dhinacyadeedii ayuu dubbadii ayuu san dee uu raacraacayay oo ka soo qaadanayay macnaha meel aan meeshiisii ku xigin marka taasi maxay keeni oo kale bal culimadu hadday doonaan si kaleba ha kuba xambaareen haddaan tan kuba soconno dee cuntadii ha kala qaadqaadeen waxyaalaha dee maalan ay tahay inuu halkiisa ka cunayo waxyaala dee loo ogolaanayo inuu dhinacyada kalena ka soo qaato hadday doonaan meeshan tafsiir haba geliyeene waxay markaa noqonaysaa dee asalkii ama daahirkii wuxuu ahaa waajibnimo ficilkan rasuulka ee kaba duwani muxuu caddeeyey in dee bal taasi ay sunnaba tahay oo ay sunno noqonayso waana macnihii marjuuxa ahaa maalan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu naayey ruuxu taagni inuu wax ku cabo taagni uu ku cabo ee nahyiga daahirkiisuna waa inuu ficilkaasi xaaraanba yahay haddana rasuulka ilaahi baa dhacday isagoo taagni wax ku cabay oo kale marka taasoo kale baa ujeeddadu macnihii laf siiqadan aan ka faa'iidaysanaynae daahirka ahaa dee ayaa meeshii ficilkani inoo caddeeyey inaanu ahayne bal maalan karaahaya taa ha lagu xambaaro oo lagu karaaha lagu xambaaraya tii kalena ficilkanna dee waa libayaan jawaas iyo bal waxyaale uu laba yimi bal macnahan kale uu inoo dhiganaya laba kan ee ujeeddada daahirku sheegaya kaa weeye taawiilkiisna waa labadan macnuu keenaya ee uu la wada lahaa laakiin kala xoog badnaa kii marjuuxa in lagu xambaaro oo ficilkan daraaddeed loogu xambaaro fakama ruwiya canhu sala allahu calayh wasalam sidii rasuulka ilaahay baa lagaa soo naqliyey lagaba wariyey annahu rasuulku nahaa inuu dadka u diiday ama uu nahiyey can ilqawadi qisaas fi arafi araafta araaftu dee araf waa jamcigiisna waa araafo waa gacmihii iyo lugihii iyo waxyaalahan baa atraaf la yidhaahaa ra-duna way fadxisantahay waayo haddii ra-da la sukumiyo macno kale kelimadu yeelataan fi daraafi adraafta in la qisaasto qabla alindimaari bogsi horteed nahyigaasaa yimi hoo waxa weeyaan macnaa haddii ruux ruux kale ku tacadiyo oo uu nabar gaadhsiiyo qisaaskeena xubnihiisa mid ka mida dee waxaun bay tahay un wixii aan dhimasho keenahayn weeye qisaasna keenayay nabarkii uun weli bogsan in ruuxii haddii loo qisaasayo isaguna wixii dee kan ku sameeyey in lagu sameeyo kii jaaniga ahaayo saa loogu kala xaq qaado rasuulku waa nahiyey waayo nabarku intaa weli buko ee lama garanayo intaa inuu ku joogsan iyo inuu sira siraayo yeelan oo intaa indee uu kaba sii kordhi doono wax kale ay ka dhalan doonaan marka uu bogsado ee la garto mablaqiisiiyo waxay dee jinaayada qadarkeedii markaasunbaa la qisaasaa ee inta nabarkii aanu weli bogsan looma qisaaso waxaa dhici karta dee wax ka duwanba markii qisaastii dabadeed inay soo baxaan dee kole day qisaasi dhacda in ruuxii kale wax dambe looma raacayo bal taasi waa midoo qisaastii horteed waxaan uga jeedaa nahyi baa meesha soo aroorae dee nahyiguna taxriim buu asalkiisu ahaa macnaha daahirkii kaa weeye asalkuna kaa weeye xadiidkanba lafdigaasna waa kan jaabir xadiidkiibuu xagga hoose inoogu dhigtay iyaga inoo soo naqliyey ana rajulan jurixa faaraada an yastaqiida fanaha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an yustaqaada min aljaarixi xataa yabra almajruuxu rasuulkii ilaahay baa nahiyey kii jaarix ahaa in lagala qisaaso oo kii looga qisaaso dee darafkan ilaa uu ka bogsanayo majruuxi taasi waa mid uma ruwiya waxaa la wariyey oo laynoo soo naqliyay annahu rasuulku aqaada inuu qisaasay fi darafi daraf qabla indimaali bogsigii hortii fa yuclamu waxaa la ogaanayaa markaas dee kale diras markii horena uu nahiyey haddana uu qisaasay oo isagoo nabarkii bogsan uu qisaas fuliyey ana almuraada wixii looga jeeday binahyi nahyigaa wixii looga jeeday alkaraahiyatu karaahiye in ayduna taxriim kole amtiladii kale inoo soo horreysiiyeyna waa masalada sida dee in aan kusii wada inoo wada caddaynayse nahyigan daahirkiisu ahaa xaaraamnimo inaan daahirkii kaasimaanta muraadayna macnaha labaad nahyigani yahay oo ah inuu karaaha unu yahay haddii aanu karaaha unu ahayn dee rasuulku aslan ma fuliyeen qisaastaas bal arrinkan labaad uu inoo sheegayna xadiidka kale ayaa labada arrimoodba ku wada sugnaayeen ama camr bnu shacayb xadiidka uu ka warnay nin baa dee rasuul dee waqtigii rasuulka ilaahay nin kale qara ama gees kaga gujiyey ama kaga mudayba halkaa jiribka ninkii nabarku gaadhay baa rasuulkii ilaahay ku yidhi ii qisaas rasuulkii ilaahay ow rasuulkuna wuxuu ku yidhi ilaa aad ka bogsanaysa horta bal u kaadi haddana wuu ku soo noqday ii qisaasoo u kaadi buu idhi mar saddexaad buu ku soo noqday markii uu isagii ninkii hadiya goordha weli nabarkiisna ma bogsan uu dayn waayey ayaa waxa weeye uu rasuulkii ilaahay qisaastii fuliyey dee oo intii uu ku sameeyey in leeg baa looga gooyey kol haddii isagii cafi uu iska diiday dabadeed baa ninkii u yimi oo wuxuu uhi yaa rasuulallaahi carajtu nabarkiiba waaba naafoobay oo waanigaa langadhoobay kii kalena hadda wuu bogsaday oo isaga intii intii la gaadhsiiyey ayuu iska iska bogsaday kadna nabarkii waxaabuu noqday inuu lugtiisiiba dee ay ku reebtay aafada ama dee uu laangadhoobo faqaala qad nahaytuka facasaytanii faabcadaka allahu wabadala carajuk waxa weeye waad kaa nahiyo waad icaasideeye allaha ku fogeeye oo carajkaagiina ha buriyo ama waa burayba carajkaaga ujeedada hadur weeye ninkii wax la raacayaa ma jirto adigaa laangadhoobay isagiina de haddii ilaahay bogsiiye ilaah baa bogsiiye adigaa tan diidayoo dee waxaa la sugi lahaa ilaa inta la arkayo nabarku wuxuu ku dambeeyey bal markaas uma nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam an yuqtasa min jurxin xataa yabraa saaxibuh xadiidkan dambe daahirkiisu waxa weeye oo kii hore weliba ka xoog badan in nahyigan uu rasuulka ilaahay nahiyey ee inuu kaba dambeeyey oo markii waaqacadan dhacday dabadeed nahyigu ahaayo haddii taa la ydhaha kulle hadalku waa isbedelayaayo ee qisaasta horaa ka horreysay nahyigii bay noqon xadiidka ciddii warisayna waa kaalka idiin dhigtay xaafid ibnu xajar hadalkiisa uu soo naqlinayana ucilla bilirsaal ee qolooyinka ibni musalaxa akhristay bal waxaa irsaal looga jeeda halkan waataa waan aragnaa can camr bni shacayb can abihi can jaddihi radia allahu canhu jadkuna saxaabi adigu bal markaas ee irsaal halkan waxa looga jeedo bal weydna eegi doontaan waayo kole waxaa la arkaa matiga kitaabka inay wax kusoo noqdaan mar dambe laakiin oo sheekhuba uu cibaaradan ama dib u yar qabtaa dee wax lamida oo lagu og laga fahmayo macnahaas laakiin bal eega saxaabigii imika daahirkeenna waa joogaa oo cilla bilirsaalna waa laleeyahay bal idinku hubsada ama nasku naskigii bal markaa ta'wiilkii daahirku waa taasoo ficil baan aragnay inuu bayaan noqday bayaankiisna muxuu noqday daahirkii macnihii asalka ahayd ee macnihii hore ahaa ama macnaha raajixa ahayd macno aan ahayn buu tilmaamay in dee loo muraadka uu yahay oo naskii markaa laguma fasiray haddii aan ficilkani jirinna macnaha wax ka duwanoo macnihii raajixan la haysan lahaa وأما النسخ نسخigii فكما رويa عنه صلى الله عليه وسلم كل cباaرadana rwya rwyadan أxاadiiثa sugan horan usoo ad uga soo hadlay أنه قاaل inuu yihi البكر بالبكر جلد مئة وتغريب cاam والثyب بالثyب جلد مئة والرجم مaعnaa labadii adigu aan محsaniin ahayn ee iyagu zina ay ka dhex dhacday ama kala zinaystay waxaa xaddoodu ay tahay boqol uloodoo lagu dhuftay iyo sanad dhulkii laga fogeeyo laga masaafuriyo ay xumaantan ku sameeyeen oo laga dee aanay soo geli karayn weeye dhulkoodii laga kaxaynayo labadii iyagu sayibka kuwa laga cabiray ee dee guur hore soo marayna xukunkoodu wuxuu noqonayaa jaldu mi-atin warajmu boqol uloodoo lagu dhuftay iyo weliba rajmi labadii xad baa la ysugu daraya taasi lafdigii naski qowl bay ahayd waxaana qowlku ahaa muxsankii in dee boqol ulood lagu dhufan haddana la rajminayo taas uma rawiya canhu waxaa lagaba wariyey anahu sala allahu calayhi wasalam horena inuu usoo maray iyada tanada mithaalka hore inuu usoo maray ficilkunbuu usoo celiye annahu rajama maacizan ninkii maacis la odhanayay reer aslam inuu dhagax ku dilay oo uu rajmiyey markii uu sinaystay isagoo muxsana walam yajridhu rasuulkii ilaahay muu jeedlin ee rajmigii buu ku kaaftoomay ee dilkaba keenayay khaamidiyana markii uu iyadana rajminaya haweenaydii reer khaamid saasun baa u sameeyey markaa ficilkiisaasi qowlkuna waa kaa ahaa in jaldu mi-atin warajmi fadalla wuxuuna tusayaa ficilkaasi calaa ana dalika xukumkaa hore ah labada xadood in la ysugu darayano taasi mansuukhun inuu mansuukh yahay taas buu ina tusayaa horeynu masalada usoo aragnay laakiin waxa ujeeddadu ay tahay uun naskiguna waa bayaan oo dee xukumkiibaa inuu mansuukh yahay waa kan caddaynaya kii horoon laga joogsanayo oon lagu camalfalahayn dee takhsiiskii caamka iyo taqyiidka mudlaqa iyo waxyaalahaas oo dhami iyo dee mujmalkii isagu loo baahnaaba caddayntiisa iyo intuba bayaan bay wada noqonayaan mujmalka caddayntiisu bayaani bayaankii ay iskaga hor yimaadaan oo meeshii waxa weeye lafdi mujmalaa jira sheekhu waatuu ku qayday qolooyin kalena way ku qaydeen kuwana iyagu bay ficil iyo qowl iscaarido unbay masalada usoo dhigteene kamay dhigin mujmal la caddaynayo kamay dhigine macnaha qowl iyo ficil baa iska hor yimi oo xaggii bayaankiibay iskaga hor yimaadeen mid kastaana wuxuu u suubanayaa mujmal ka horeeyey inuu caddeeyo marka la eego dhinac kastana way iska caaridayaanoo dee lama oga in taariikhdii ay kala horeeyeen si ay u kala horeeyeen daliil khusuusiyana meesha ma taalo bal markay taasi dhacdo oo waxaan leeyahay maalan mujmal baa jiray bayaan haddii aan deesan ku soconno sheekh iyo ay ku socdeen qolooyin weeye mujmalkii soo arooray ee jiray ee u baahnaa bayaankii ayaa waxaynu helay qowl mujmalkan dee bayaan inuu u noqdo u suubanaya iyo ficil isaguna qowl mujmalkaas u suubanaya inuu bayaan noqdo laakiin bayaanka ficilkani keenayaa waa ka duwan yahay bayaankii qowlku keenayo way iska hor imanayaan laba siyood baaba tafsiirkoodu iyo bayaankoodu kala noqdeen oo iscaaridaya iscaaritaanka iscaaridayaana ma jamcin karayno oo dee iyadii lama jamcin karayo oo haddii midkood bay mujmalkii lagu fasiro oo bayaan loogaba dhigo kii kale wixii bayaanuu inoo faa'iideynayay meeshuu kaba baxaya oo kale wax markaa ficilku inuu khaas yahay tilmaamayaana ine waa taniro khusuusiyadu ixtimaal kuma sugnaatee tiima jirto suurada caynkaasa ayaa tacaarudkani uu noqonaya waxay ku tacaarudeenna labaduba bayaankii ay mujmalka u ahaayeenay u wada suubanayeen ee ka horeeyey ayaanay dee bayaanka kani keenayaa ka duwan bayaankii kii kala keenayay macnaha seebaa la yeelayaa keebaa mudnaantale ayay noqonaysaa markaas haddii la jamcin karayo iyada taasi waa sahlan tahay oo way dee fududahayba oo waa la jamcinuun ee markaan la jamcin karahayn fa fiihi awjuuh noocan awjuuh baa kuba sugan min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala kuu yidhi alqowlu awlaa qowlka ayaa mudnaanta leh oo macnaha ujeeddadu qowlka ayaa isagu mudnaanta loo la horreysiinayaa sababta ficilku waaba khaas noqon karaa gaar buu noqon karaayo ciddii kale uma gulbaysta laakiin qowlku waa kan tabliiqa inta badan uu kuba xasilo dadkii kala gaadhaya bal qowlka la horreysiinaya kollayna taas asnawi iyo waa madhabta jumhuur lculamaa bay kaba dhigaan inuu yahay wa minhum waxaa kaba mida man qaala ku yidhi alficlu awlaa ficilka ayaa mudnaanta leh oo xagga wuduuxa saynu soo maray dee ficilkii waa wax mushaahada oo suuradii oo dhanba hagaag u taam noqonaysa si aanay qowlka ugu taam noqon ficilkan mudnaanta leh taa iyadaa ficilka bayaankiisu inuu ka adag yahay ka waadixsan yahay ka qowlka waatii aynu hore usoo yarmarnay amaan mithaaliya soo sheega duufi aan kaba soo naqlinayay bal markaa waxa ay tahay in ficilka ayaa la horreysiinaya kol hadday iscaarideen dee laysa alkhabaru kalmucaayana si xadiis ba ahaan in bal taasna barhkood baa yidhi wa minhum man qaala dee kolley suurooyinka ay ku kulmayaan barhkood walow suurooyinkaasi wax darbi kusoo baxo dee aada moodo yahay khaasatan aan la odhanna waa mujmal bayaan bayaankiya laakiin ficil guud ahaan oo ficil iyo qowl iscaaridaa barhkood baa ilaa lixdameeyo suuro gaadhsiiyo oo kale dee waxyaalahay isu geegeeyaan saa dee baxrulmuxiid oo kale saaxibkii iyo laakiin haddana dee suurooyinka camali noqon karaa ama nusuusi ay kuba timi aad bay intaa uga koobnaanayaane bal markaa ficilka markaa horreysiinta le ayay yidhaaheen la horreysiinaya wa minhum man qaala culimada waxaa kama mida ku yidhi humaa sawaa-un way siman yihiin oo ujeeddadu bayaankii ficil iyo bayaankii qowl way siman yihiin oo kol hadday iscaaridaan markaa dee waxay noqonayaan si laba qowloo iscaariday oo kale oo ujeeddadu ma kala horeeyaan waa laba bayaan iyaguba laba daliil oo iska caariday marka haddii waxa dee ay lagu kala xoog badnaysiiya aanay jirin iyagu san un waa qowlnimo iyo ficilnimo ujeeddadu waa inta looga jeedo qowl qowl weeye ama waa ficil daraadi un kani waa ficil kana waa qowl laguma kala horreysiinayo waa laba nas laba daliil weeye marka maxay noqonaysaa de way noo dambaysaye laba qowlba hadday iscaaridaan waa la kala raajax yeeli jiray oo umuuraha lagu kala raajax yeelaa barhkooda ay noo iman doonaan tii unbaa dariiqoodu yahay oo wixii laba qowloo iscaaridayba lagu kala raajax yeelayay ayuunbaa kuwana lagu kala raajax yeelaya ee tacaarudka inoogu dambaysiiyo tarjiixa ee laakiin qownimo uun laguma raajax yeelayo ama ficilnimo uun laguma raajax yeelayo waa inay wax kale oo ama dee kasradii ruwaadda ha noqoto adugu bal umuuraha kale inoo dambeeya in lagu kala raajax yeele laba qowlba hadday markaa caaridaan lagu kala raajax yeelaya bal taasna waa layn kale waana si ay dooraan qowlkan uu doorto samcaani oo kale ee qawaadiciisa walawalo asaxu qowlka hore alqowlu waana ka jumhuuriyilaahaan jumhuur lculamaa ayaa sixo badan sababtuna waxa weeye lianna alasla fi lbayaani waxaa bayaan iyo wax caddayn asal u ah huwa alqowlu qowlka weeyaan oo bayaan waxa asal u ah waa qowlka alaa tara miyaanad arkahayn anahu qowlku yatacadaa waa gudbayaa oo kayr buu u gudbayaa xukunkiisu xukunkaa mutacadiyuu noqonayaa bisiiqatihi cibaaradiisa un oo qowlku markuu yimaado siiqadiisaasi ay timaado dee waaba taa tabliiqu ku xasilayo dadkii kale uu gudbayo waalficlu ficilkiina laa yatacadaa ma gudbayo ficilkii ixtimaal khusuusiya ku sugan waa ficilkaa dee mujaradka ahun waxaa dhici karta inuu isagauba u gaariyey cid kale aanay la wadaagsaneyn rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh markaa isagu ma gudbaya ilaa bidaliilin daliil mooyaane waayo ixtimaalkana ku imanaya fa kaana alqowlu awlaa markaa saa daraaddeed baa qowlku noqday ka mudanoo inagoon umuuraha kale waxyaalaha istacaarudo lagu kala raajax yeelo eegin hadday qowlkii iyo ficilkii ay bayaankii isku caaridaan adigu qowlkaan ka la horreysiinayo qowlnimadan baa lagu horreysiinaya haddii dee wax looga taga qowlka aanu jirino waa ujeeddadu hadduu sugan yahay bal afcaashii in yar toos sariixa ahayd halkaasaan kaga baxnay intii uu sheekhu inoogaba dhigtay kolley hadalkoodna waa iska yar badan yahay baabulqowli fi liqraari wasukuuti can ilxukm hadakani baab bayaanilqowli qowlkii iyo hadalkii lagaba hadlayay baabkii weeye fi liqraari sugitaankii rasuulka ilaahay wax cid ay samaysay ama ay ku hadashay uu ku sugayey eenu kuba inkirahayn iyo wasukuuti aamuskii can ilxukmi xukumka lagaba aamusayey waa laba qaybood aliqraar iyo asukuut can اlxukm marka aliqraar maanta ayaan bal intii aan ka gaadhi karna arkayna asukuut can اlxukmi casharka dambu inoogu imano markaasa waxaa looga jeedo aynu agaan doonaa ee bal iqraarkii iyo asukuut can اlxukmi ayuu baabkiisiiyaa waliqraaru iqraarku an yasmaca inuu maqlo weeye rasuulu llahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay shay-an shay uu maqlo oo falaa yunkirahu aanu inkirin aw yaraa uu arko ficlan ficil uu cidi samaynaysa uu arko oo falaa yunkirahu aanu ku inkirin maca cadami lmawaanici mawaanic iyo wax diida oo inuu waxaan dee maalan inkiro u diidayo kahorjoogsa ka hor joogsanaya iyadoonay jirin taas baa la ydha bal iqraarku waxa weeyaan iqraarkuna markuu yahay iqraarkaa xujada ama la qaadanayo qeyb sunnihii rasuulka ilaahay ka mida weeye dee kol iqraarkii qowlna qowlkiisuu la mid noqonaya iqraarkii ficilna ficilkiisiibuu la mid noqone waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo maqla hadal cidi ay ku hadashay hadalkii waa maqlay rasuulka ilaahay muu inkirin wax maanica nama jiro oo dee bal maalan maanici waxaa ka mid noqonaya kollay shuruuday u sheegaan markaa iqraarku xujo noqonaya waxaa kaba mida ciddan dee hadalkan ku hadlaysa ama ficilkan samaynaysa ciddee ruux muslima oo waxaan u hogaansamay shareecadii u hoggaansamayo ku dhaqmayo inuu yahay haddii uu gaal hadalkii maqla rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuba hadlay ama ficilkaa gaalka ah oo uu rasuulka ilaahay iska aamusa kaasoo kale dee taas lama odhanayo waxani waa xujo oo waa iqraarkiisii lama odhanayo maanic baa jiro ruuxani ruux munqaada u hogaansamaya awaamirtii sharciga maba aha kuba dhaqmaya ma aha marka waa inaan dee taasoo kale mawaanicdii bay noqonaysaa barkood baa kusoo daray in dee rasuulka ilaahay hadday u horeysay inuu waxaan inkiray nahyiyuu dadka uga diiday oo haddana dee cid aan nahyigii ku camal falin ay samayso markaa dambe aamus dhaco dee nahyigaa horeeye baa inoo tilmaamaya rasuulka inaanay tani iqraarkiisa ahaynoo balaain waxa weeyaan dee umuuraha ugu ahamsan ciddan waxaan dee uu ku sugayaa waa cid marka horeba shareecadii aqbalsan taasuu yahay marka hadduu bal dee daahir iyo baatinba u aqbalsan yahay waa sida dee markaa caadiga ahayd hadduu daahir ahaan u aqbalsan yahay baatin ahaan aan u aqbalsanayn si munaafiqiinta caadigii rasuulka jirtay oo kale barkood baa yidhaha dee ku munaafiqa hadduu waxyaalo ku sugo isaguna waaba munaafiq oo inqiyaadkii baatin ahaan ma jiro markaa iyadana ma soo gelaysa noocan qolooyina iyadoo halkaa waxay leeyihin kol haddii daahirka aan isaga lagu daynayn waxaana loo diidi jiray oo dee axkaamtii shareecadu fi daahir ay ugu dareereysa isaga ugu soconayso bal dee jaanibkaasi u ka dunaanaya kii gaalka ahaa iyo daahir iyo baatinba aan waxaan ogolayn ama aan aqbalsanayn haddaba markaa taas baa mawaanicda iyo waxyaalahaasi ugaba jeeday markaan wax maanici jirin isagoo ficilkii ama qowlkii ruuxii kuba sugan fayadullu wuxuu tilmaamayaa daalika kaasi oo iqraarka caynkaasi cala jawaasi wadalika waa ujeedadu iqraarkaasi cala jawaasi waxaas inuu bannaan yahay waayo haddii kale rasuulka ilaahay kuma sugeen wadalika kaasna waxaa weeye milu maa ruwiya wixii laba wariyey annahu rasuulka ilaahay samica inuu maqlay waa xadiida saxiixeyn kuma sugan xadiidkani waxa weeye oo bal maalan xadiidka ama dee saxiix muslim buu kaba soo naqli xafilaya de xadiidka caasim marka la eega ama riwaayaadkiisii kalena xadiidkaas dee waxaa laga arkaa inuu dee bukhaarina kuba sugan yahay anahu samica wuxuu maqlay rajula nin yaquul leh arajulu nin bal ka warramaya yajudu heraya maca mraatihi haweenadiisii maceeda rajula nin kale heraya in qatala hadduu dilo qataltumuhu waa dilaysaan wain takalama hadduu hadlo hadalka halkani waa inuu qadfuda waxaasay sameeyeenoo way zinaysteenoo saas jalatumuhu xaddii qadafkaa ku oogaysaan wain sakata hadduu aamusanayna waxaan waa arkayo waa wuxuu hubo waana haweenaydiisiyo gobashiisiibaa sidaa loo biiye sakata calaa kaydin cadho adag ayuu ku aamusayaa oo dee taas amkiifa seebuu yasnacu samaynaya bal seebuu ruuxa caynkaasi yeelaya waa intaan aayaadkii licaanku sooga degin waa asbaabihii iyo umuurihii ay kuba soo degeen markii dambe licaanku walam yunkir caleyhi rasuulka ilaahay hadalkaa markuu lahaa kumuu inkirin horta ninku isagoo mustafti uu yimi oo waxbuu doonayo dee seebuu yeelaa laakiin hadalkan uu leeyahy kumuu inkirin waa hadalkan ah in qatala qataltumuuhu wain takalama jaladtumuuhu oo haddii uu ninkaas haweenaydiisii oo faaxisho samaynaysa arkay dee iyadiyo ninkiiba uu dilo ama ninkii uu dilo ninkii uu dilo dee kol haddaanay bayinadii aanay jirin caddayn aanu la iman in la qisaasayo taa oo ina isagii unbaa sheegay oo wixii kale cid kaloo la sheegaysa u caddaysay may jirin haddii uu dee qadaf laba yimaadana la jeedlayo taas oo xukunkii kol haddaanu bayinadii la iman shahaadadii la iman isagii lagu oogayo xaddi iyo qisaastii laguma oogayo hadalkaa weeye rasuulka ilaahay may arrinku saa maaha muu odhan weeye inkaar la-aantu muu odhanoo dee ninku haddii uu hubo oo wixii uu arkay oo taas ay kaba dhacdo xukunkiisu waa ka duwan yahay nin ruux kale si kale u dilay muu odhan weeye halkaasoo uu ka aamusay in qatala qataltumuudii wain takallama jaladtumuhu taas weeye aamuskaas buu leeyahay marka waa iqraaro fadala dalika kaasi waa aamuskiisa samaynkaar la-aantaasi waxay tustay calaa annahu idaa qatala ruuxu isagoo xaaladu ay taa tahay hadduu wax dilo qutilo in la dilayo haddaan dee bayine iyo waxyaalo caddaynaysa umuura la helin ama dee isagii baan xaddan oogitaankeedana ma lahaba waidaa qadafa hadduu qadfona haddaanu bayinadii la iman hadduu bayinadii la yimaado qadafki waa dhacayahay hadduu qadfo najulida in la jeedlayo oo ujeeddadu ee wixii lagu sugi jiray xaddani ay kuga sugnaan jirtay ee ruuxna uu u laasimi jiray xad ama iqraarkiisii ama bayinadiisii unbaa halkanna imanaya arintan gaarkee dee ninkiina dhibta weyne iyo firaashkiisii oo la biiye iyo qaydkanu leeya uu ku aamusaya ay ugu sugan tahay haddana xukunkiima bedelaysa weeye taas buu imika uga jeedaa oo rasuulka ilaahay ninkii dee markii dambe licaankaaba soo dego oo ninkii farija u baxo ee laakiin hadalkii in waxa weye hadalkii sidaa uu sugay waxay ka dhigan tahay qatligii iyo jardigiiba inuu imanayo ama qadfi wakamaa ruwiya sidii la wariyey ba yoohaya anahu sala allahu alay waslm taasi qowl bay ahayd hadal buu ku aamusay rasuulka ilaah aanu inkirin la wariyey ana rasuul llahi sala allahu alay wasalam ra-a inuu arkay qaysan qays uu arkay yusalii isagoo tukanaya waa xadiid marar aynu soo maray ama laba goor horaa suurtagal ah ragcatay lfajri subaxa labadiisii ragcadood bacda subxi salaadii subax dabadeed falam yunkir caleyhi rasuulka ilaahi kumuu inkirin dee horeynuu soo maray inuu weydiiyuu yihi labadii ragcadood baan tukan oo markaasuu rasuulka ilaahi kaba aamusay horeynu taa usoo aragnay fadalla markaa taasi waxay tilmaamaysa ina tustay calaa jawaazi maakii banaanidii lahaa iyada uu sugnaaday sababna waa salaadii sababee u sugnaatay bacda subxi subxa dabadi inay bannaan tahay oo labadii ragcadood ee fajrigay tani ahayde dee salaadihii kale iyaguna sabab hore lahaa waa looga qiyaas qaadanaya baab qiyaas bay noqon tanna waxa weeye labadii ragcadood baana naskii ama dee arrin iqraarkii kuba yimi maxaa haddaba tani ay xujo ama daliil loogaba dhigaya rasuulka ilaahay qowlkiisii ama ficilkiisii tani ula mid noqonaysa liannahu rasuul shaniya laa yajuusu ma banaana ama liannahu rasuulka ilaahi laa yajuusu ma banaana an yaraa inuu arko munkaran wax munkara oo falaa yunkirahu aanu inkirin maca alqudrati caleyhi soo karayo bal bacdi alculamaa dee iyagu halkan dadka kale ay qudradii geliyaan maba geliyaane rasuulka ilaahay dee inuu munkar u arkay uu kaba aamuso taas ama maca alqudrati caleyhi ba dhaho taas rasuulka ilaahi uma banaana dee umay banaanayn wey waayo lianna fii tarki linkaari inkaarkii oo laga tago arinkan waxaa ku sugan ihaaman moodsiin ana dalika dalikadu waa munkarkaasi waa waxaa munkarka laba samaynayay jaa-is inuu yahay de rasuulka ilahina taas wabayna waxaa la odhanayaaba dee kol haddii rasuulka ilaahay kaba aamusay waxaana waa banaanyah taas ihaamkaasaa ka dhalanaya dadka kalena taa kula mid ma aha markaa sidaasaana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh munkar aan ugaba aamusayn hadduu waxaa kaba aamusayna wax maanicna aanu jirin sa markii hore inoo soo horreysiiyey de waxaa noqonaysaa waxaas inuu bannaan yahay faslon bal taasi waxayd wixii uu maqlay ama arkay weeye wa ama maa fucila wixii la sameeyey fii zamaanihi waqtigiisii rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam ujeedadu muu isagu maqlahayn manaanu arkahayn laakiin waqtigii noloshiisii iyo intii uu joogay baa dadku ay sameeyeen falam yunkirhu manaanu inkirin oo rasuulku ma diidin fainahu yundaru fiihi kaasi tafsiil buu yeelanayaa lama odhanayo un waa wada iqraarkiisii ee laakiin waa la eegayaa waa tafsiil waa la gelinayaa waa la eegi fain kaana dalika arrinkaas hadduu yahay waxaasi hadduu yahay mima wax laa yajuusu aan banaanayn an yakfaa calayhi inuu kaba qarsoomo iyadoo dee cahdiguna uu cahdigii qur-aanku sooga degayayahay inuu kaba qarsoomo aan banaanayn min dariiq alcaadati caadada oo xagga caadada waa shay iska shaa'ica daahira dadku ay ku sheekaystaan ama inta badan aan la qarsan oo iska muuqda ayuu caado ahaan yahay marka kole dee waqtigiisii la samaynayey waxa badan oo haalib ah ama caadi ah noqonaysa caadi ahaan noqonaysa inuu rasuulka ilaahay ka war helu ogaado haddaba hadduu noocaa yahay kaana bimansilati maa kii mansiladiibuu ku sugnaan low ra'aahu maa low ra'aahu bimansilati maa low ra'aahu wuxuu ku sugnaanaya waa manzilo haddii maalan isagoo arkay oo falam yunkiru aanu inkirin ayuu mansiladii kuga sugnaanayaayo ujeeddadu kol haddii dee arrinkaasi arrinkaa caadi ahaan u shuhroobo uu yahay waxay taasi tilmaamaysaa kol haddaanu rasuulku inkirin inuu bannaan yahay oo wuxuu la mid yahay isagoo u joogay oo kale wadalika milu ma ruwiya أن معاaدا xadيiثkana waa xadيiثa صaحيixa أنa معاaدا معاad kaana wuxuu yuصaليi mid tukada oo alcشhاء salaada cشhaaye maعa النabiyi salى الlaهu عalيه wasaلم rasuulka ilaahi buu la tukan jiray ثuma yأتيi qowmahu tolkii buu u iman jiray fii bani salimata laamtu way kasirsantahy xaraka idinma taalo magacana waxa badan oo casharaad ah salama badan laakiin reerkan marka ay noqoto waa salima ayaa la yidhaaho way kasirsantahay badee reerkan iyo bal markaa camr bnu salima la yidhaaho oo imaamu qowmihi fii waqti walow dee bal maalan rasuulka ilahi waqtigiisiina uu yaraa kale tajriidkeena aan kuba soo maray laakiin dee inuu la kulmiyo in kale taa aynaan hubinba kaasoo kaleo camr bnu salima la odhanayay iyo tan iyo nin kaleo cabdillahi bnu salima la yidhaho saddexdaas baaba jira uun magacyada waxa markaa salima la yidhaaho inta kaleo dhammi waa salama ama kunyo ha noqdeen ama ismi haba noqdeen waanu badan yahay markaa reerkani waa reer bani salima camru waa cabdullahi najla salima bilkasri fiihi maca qabiilati mukarama adugu nin cabdulkhaaliq la yidhaha bihi bay isku khilaafaan oo saasoo dee alfiyadiisii haddaba markaa reerkoodii ku noqon jiray masjid yarna way lahaayeenoo xaafadahooda iyo halkaa deegaankooda iyo xaafadoodu tahay ku yaala fa yusalii bihim haddana salaadiibuu dib u tukin jiray waayo nin qaare ayuu ahaa marka waxaa xadiidka kuba yimi lafdigani saxiixa ma dhicin ee laakiin musnadka shaaficiya baa dhacay oo waa laftiisna sugane hijaabir baana lahaa xadiidkee hiya lahu tadawucun salaadan dambuu tukanayay qoomkiisa sunna isaga u ahayd waa kan rasuulka ilaahi cishaagii la soo tukaday walahum fariidat lcishaay iyagana faradkii salaadii cishaaye bay uba ahayd marka maxaa meeshii soo baxaya nin sunno tukanayo imaama ayaa dad farad tukanaya ay ku xidhanayeen faradkoodii kuba xidhanayeen cahdigii rasuulkana arrinkani waa dhacay ee habeen keliya wax dhacay maahayn marka waa wuxuu isagaba imaamkii qoomkii halkaa dadka tukinayo way sugi jireenoo wax habeeno kas soo noqnoqonayo weeye arrinka caynkaasna walow masjid kale lagu samaynayey haddana wax qadee rasuulka ilaahay ka qarsoomaya maaha qaalibanna umuuraha caynkaasa way weydiin jireenba oo iyagan kaba aamusi jireen marka wuxuu leeyahay arrinkani caadi ahaan waa wax lagu sheekaystoo shuhurooba dee waana xaaladaa mucaad isaga kaba dhacaysay fayadulu dalika kaasi wuxuu ina tusayaa calaa jawaasi aliftiraadi macnaha waa iqtidaa lmuftarid buu iftiraad ugaba jeedaa waa ruux muftaridoo farad gudanaya kudayashadiisa uu ku daydo ama uu ku tukado khalfalmutanafiri khalfalimaamilmutanafiri imaam sunno tukanaya gadaashi taas bay ina tusaysaa sababtuna waxa weeye faina mila dalika arrinkan oo kale waa xaaladan soo noqnoqotay takraarka badan lahayd ee xaalad daahiroo masjid lagu samaynayana ah laa yajuusu ma banaana an yakfaa calayhi inuu ka qarsoomo rasuulka ilaahi taas iyaga naftoodaana dee arrimahan weydiin jiray waxyiguna waa soo degaya falow kaana laa yajuusu haddaan ficilkani bannaanayn laankaro rasuulka ilaahi wankirila oo macnaa suuradan waxaan dejinaynaa wixii rasuulka ilaahay agtiisa lagu sameeyey oo kalea la dejinaya taasi waa mid wa amaa maa kii yajuusu ay bannaantahay khafaahu caleyhi rasuulka ilahi inuu kaba qarsoomo wadalika milu maa ruwiya wixii laba wariye weeye can bacdi alansaari ansaar bacdigood annahu qaala inuu yidhi kunaa nujaamicu waxaanu ahayn dumarka iyaga kuwa u taga calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wanuksilu markaasaanu daali jirnayoo iyadoo wax maniya aanay naga dhiman ayaanu bal maalan dee intanu caajisna ama aan daallaan iskaba dayn jirnay jimaacii ka joogsanaynay nagsaluba ii taala haddee nagsaluna sarfi ahaan markaan eegno waa faciila ama dee waa in maadigiisu kasila yahay sax weeye ficilku kasila yagsalo oo waa tan kaslaanya ay kaba timaado waa maadadiisii laakiin taasi waa futuurka caadiga iyo cajziga caadiga wahsiga laakiin marka ay arinku yahay jimaac iyo ruuxiyo markii dambe awood jimaacii u waayey taa luqa ahaan rubaacigaa la isticmaalaa malaha horena waxwaan uga soo aragnay aksala yugsilu iksaalan taas baa la isticmaala markaa dee waxaa daahirku noqonaya ama dee ay noqon wanuksilo marka intanu jimaaca la nimaadno ayaana wanuksilo macnaa igsaal iyo cazi iyo futuur baa nagu dhacayay marka maxaa dhacaysay kol haddaan imani iman walaa naqtasilu maanaan maydhanahayn marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala fahada oo bacna maanaan maydhan jirin waanan samayn jirin uu leeyahay waana waqtigii rasuulka fahada kan oo waa maxay waa cadamu inkaarihi weeye noocan rasuulka ilaahay inaanu inkirin laa yadullu inama tusayo cala alxukmi xukumkii oo maxay ah xukumku maanta muxuu ahaa cadamu wujuub lgusl fiihi kol haddaan mani iman inaan laga meedhanahayn taas inama tusayo daliil loogama qaadanayo sababtu waxaa wey liana dalika waa arrinkan jimaacu yufcalu siran hoos ahaan baa loo sameeyaa wayajuusu waxaana banaan an laa yaclama bihi inaanu ogaanin rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay aanu ogaan walxaalum laa yaqtasiluuna iyagoon maydhanayn inaanu kaba wareerin baa suurtagala lianna alasla asalku wuxuu ahaa an laa yajiba alguslu xukumkan ghusliga shareecada la timi asalkii hore bara'atu dima iyo asalkii hore istisxaabku kaba imanayay waxaanay waajib may ahayn xukun bedeleen baa yimi marka asalkii horaaba dhici karta inay iskaga dhaqmayo inay iskagaba socdeen falaa yuxtaju bihi looma xujaysanayo fii isqaadi lqusl macnaa waa inka sukuudkii yuxtaju bihi ay bisukuutihi dheh bihida dambe waa bisukuutio alla yaclama bihida bihida waa ficilkoodaas tana bihi waa bisukuutihi rasuulka ilaahay aamuskiisa looma xujaysanayo fii isqaadi lqusli maydi riitaanka kolley waxaan filaya in horena waxuga soo aragne laakiin sadr alislaam kolley waa wax jiray oo dee taasi way jirtay axaadiidta rasuulka ilaahay qowlkiisa ayaabaan ku haynaa oo ay nooguma timi oo rasuulku uu yihi ruuxu haddii dee qaxdi kuba dhaco asoo kaba cabiray ama dee iqxaad uu kuba dhaco ruuxaasoo waxba iman waayaan abaaroob oo kale dee hay kaa weysaystown laakiin markii dambe ee xukumkaasi xukum mansuukh uu noqday haddii intii hore dee rasuulka ilaahay dabadiina bacd asaxaaba oo ansaar iyo keyrkoodba lahaa qowlkan ay qabeenna markii dambe kaasi uu inqiraadayo waa wax maanta lagu ijmacsan yahay wbihada kaa sababtii buu qaala cumar radi allahu canhu uu yihi xiina ruwiya lahu dalika markii loo wariyey arrinkaas oo arrinkan loo sheegay aw calima rasuul llahi sala allahu calay wasalam nimankii ansaareed ee yidhi saasaan samayn jirnay wuxuu yihi rasuulka ilaahay miyuu ka warayay taas oo fa aqarakum caleyhi uu idinku sugay oo wuxuu leeyay waa arrin qarsoon oon muuqantiibuu usoo qaato cumarba saasuu yidhi rasuulka ilaahay intuu ka war helay ma idinku sugay faqaale wuxuu dhaheen laa may de waa waxaan samayn jirnay faqaala wuxuu ihi markaa cumar famah waa isma ficilkii dee ahayd macnaa inkafu can hada alqowl ka joogsada waxaasoo ha samaynina dee markaa rasuulka ilahi wax loo tiiriya maahan bal xagga hoosuu kolley xadiidkii inoo dheereeyey mana qaban karo xadiidkuna waa xadiid sidiisa kolley inooguma sugnaanaya dee rifacatu min raafic buu kaba wariyey wa kaana caqabiyan badriyan caqabiyan talo maxay noqon kartaa caqabiyan halka nisbadan nisbatan ila alcaqaba waaye bal marka arrintii way socotay hadalkoodii dheeraay oo dhan wada eeg cidda warisana waa kaa idiin dhigtay ee wuxuu kusoo koob kusoo ururiyeen rijaasha axmed waa hiqaade ibn isxaaq laakiin waa mudallis tadlis waa lagu yaqaana waa ninkan saaxib asiira laakiin waanan sidiisa kale hiqa u hayn laakiin maanta halkan layth ibnu sacad iyo qolooyin kaleba way ku raaceenoo kolle xadiidka tadliiskiisa waxba ma yeelayo ama cancanadiisan uu markii uu sheekhiisa kaba warinayo cancaneeyey waayo cid kale oo iyaguna la warisay baa xadiidkii jirta oo kuba bal maala idinkaa wada eegan doonee ujeeddadu waxa weeyaan markan dambe laakiin waa xukun mansuuqaan odhanaynaaba taasi waxba yaan baabkanba haddaan kaba saarno xukumkan waa la nasakhay naskigiina markii dambe waa lagu ijmaacay laakiin waqtigaa cumar iyo in ku dhoweed waqtigii cuhmaan iyo weli khilaaf waa jiray raggii dee saxaabadaee markaa noolaayo qowlkan qabay ee markay iyagu inqiraadeen dabadeed ijmaacbaa ummadda xaggooda kaba dhacdo kol haddii jimaac dhaco تغyiiب الxashaفة في الfarja ay dhacdo غusliga waa imanaya bal mala lakiin wuxuu leeyahy sheekhu kol haddii arrinkani waa arrin qarsoodi loo sameeyo inta badan aan la sheegsheegin oo lagama sheekeeyo kii hore lamid maaha marka kan looga tirinaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa wax caad ahaan qarsoonaada ayuu leeyahy faslun waa masukuuto wallah subxaana watacaala aclam وأما السكوت عن الحكم غدي أن السيد منك السيد كان من العرب عرب كان ضدك اللغة نوهل كاها عبارة استعمارية